إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanad duhurnimadan waxaa ka mid ah etoobiya ayaa somalilan ugu goodinaysa in ay qudaarta ka joojinayso haddii uu hirgelo qorshe ganacsatada qaadka ee somalilan ay ku doonayaan inay isaga dhaafaan iibsiga qaadkeeda oo ay dal kale u wareegaan dadka ku dhaqan degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxay soo dhoweeyeen isbitaal dhowaan halkaa laga hirgeliyey waxgarad ayaa baaq waxay ka soo saareen colaad qabiileed ka oogan deegaan maamulka puntland uu ka taliyo walaayadda islaamiga ah ee galguduud ayaa kulan waxa ay la qaadatay beesha maxamuud hiraab oo ka mid ah beelaha dega walaayadaas dad badan oo etoobiyaan ah ayaa weli waxay ku soo qulqulayaan deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan iyagoo dhibaatooyin fara badan horseed u noqday warka dibaddana iska horeymaa dhimashaya dhaawac sababa ayaa waxa uu ka dhacay caasimadda waddanka gariig intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن etoobiya ayaa somalilan ugu goodinaysa in qudaarta ay ka joojinayso haddii uu hirgalo qorse ganacsatada qaadka ee somalilan ay ku doonayaan inay isaga dhaafaan iibsiga qaadkeeda ayna dal kale ugu wareegaan dhowaan ganacsatada somalilan ee qaadka ka keena dhanka etoobiya ayaa waxa ay shaaciyeen in ay dhanka kenya u wareegayaan maadaama qaadka etoobiya uu yahay mid qaal badan islamarkaasina qiimihiisa aysan go'i kareen etoobiya oo arrinkaa ka jawaabaysa waxa ay ku doodaysaa inaanay wax qudaara oo dhanka etoobiya ka yimaada somalilan soo geli doonin haddii laqaado tillaabo qaadkeeda lagu joojinayo mid ka mid a xildhibaanada somalilan ayaa isigoo fadhi goluhu lahaayeen oo sicir bararka looga hadlayay ka hadlayay waxa uu soo hadal qaaday arrintaasi maanta waxaynu ognahay in qoladii jaadka keenaysa ay yidhaahdeen waxaanu joojinaynaa jaadkii dabeetana waxaanu ka doonanaa meelo kale haddana etoobiya waxaan dadku ay sheegayaan oo kale in khudradda iyo tamaandhadana laynaga joojina haddii jaadka la joojiyo marka jaadka ha la joojiyo waan bogaadinaynaa in la joojiyo waanan dhiirigelinaynaa laakiin waxa kale ee ay leeyihiin etoobiyaanku waanu joojinaynaa ama waxaynu xalku inooga imanay dee taa laftigeedu dee inaynu inagu wax soo saar samayno oo aynu dhulka qodanno oo aynu waxa xagga etoobiya inooga imanayo aynu inagu beddelkeedii la nimaadna loo baahan yahay somalilan oo keliya maahane soomaaliya inteeda kale ayaa la keenaa qaadka etoobiya oo qiimo saa'id ah lagu qaato magaalada muqdisho ayaa ka mid a meelaha qaadka etoobiya la keeno islamarkaana etoobiya maalin waliba ay lacag fara badan oo dollar ah diyaarada uga qaadato haweenka qaadka gada ayaa waxa ay sheegayaan inay dhibaato ku qabaan qaadka etoobiya inkasta oo qaad faa'iida leh uusan jirin rafaad iyo dhib waxaa aheen kuma qabno waxaan gadina xoolaa gadina keenna la leeyahay dadaa u afduuwannahay maalin kasta hal qolaa keensata hal shirkadaadna xukumaysa waa jiraa buux halahanoo dhan waa la buuxi jiray safkaanoo dhan dadaa buuxi jiray saddex qof afar qofaa suuqa lagu soo haray waa laga cararay baahanaa la dhahaa kun shilin laga helaayo malaa madaxweynaha kenya uhuro kenyatta oo dhowaan yimid magaalada muqdisho ayaa la kulmay dhiggiisa dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaanuu ka dalbaday in la soo celiyo ganacsigii qaadka kenya ee soomaaliya madaxweynihii hore dowladda federaalka farmaajo oo etoobiya naasnuujinaya ayaa horey u joojiyey qaadka kenya kenya iyo etoobiya labaduba waxay muddo dheer qarash fara badan ka qaadanayeen soomaalida iyaga oo beddelkana sunta qaadka u soo dhoofinaya dadka ku dhaqan degmada jilib ee walaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay soo dhoweeyeen isbitaal dhowaan laga hirgeliyey degmadaas maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaa dhowaan laga hirgeliyey isbitaal weyn haddaba isbitaalkan ayaa waxaa soo dhoweeyey dadka deegaanka waxayna yidhaahdeen maanta farxaddayda lama soo koobi karo isbitaalkii jilib oo la dhisay oo weyn oo dhakhaatiir la keenay waxaan u sheegahayaa dadwe- dadweynaha ku nool jubbooyinka jilib keli maaha turki baa la ii qaadahayaa hindiyaa la ii qaadahayaa ma jirto daawadii hindi iyo turki loogu qaadaya jilib ay maanta taallaa dhakhaatiirtii baa jilib joogo alxamdulilah ilaahay baa mahadle waanu ku faraxsannahay anigan idinla hadlaayo guddiga isbitaalkan ku jira guddoomiyihii ganacsatada ee degmada jilibna waan ahay waa micnaha isbitaal ummadda ay leedahay ilaahay baa mahadle waan ku faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa sidoo kale qaar kale ayaa iyagana waxay ku biiriyeen ilaahay baan uga mahad celinaynaa haddaan nahay dadka deegaanka jilib iyo nawaaxideeda ku nool waxaan aada ugu faraxsannahay in um- een laga hirgeliyey degmada jilib hosbitaal guud oo dhammaan cudurrada daweeya qalabkiisa u dhammaystiran yahay dhakhaatiir ay joogto aqoon sare leh qalab casriya la keenay daawooyin casriya la keenay ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa arrintaas bifadlihi wa karamihi inuu noogu suurtageliyey uma waxaan u mahad celinaynaa cid walba u fakartay ka qayb qaadatay maalgelisay waxaa ilaahay fadligiisa maanta in laga kaaftoomay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ku tallaabsanaysa horumaro dhan walba ah waxgarad ayaa baaq waxay ka soo saareen colaad qabiileed ka oogan deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo sida warkan uu ku eegayo cabdisamed cabdulaahi xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dagaallo qabiilo u dhexeeya ka socdeen gobollada nugaal iyo soolaya arrintaas waxaa baaq nabadeed ka soo saaray qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed dagaaladanna oo ah kuwa u dhexeeya beelo wadadaga deegaanada saaxmayag iyo sangajibiya oo ka kala tirsan gobollada sool iyo nugaal ayaa gaaray meel adag iyadoo dhinacyada ay isku hub urursanayaan nabadoon ciise nuur geedi oo ka mid a waxgaradka gobollada waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegay in dambi mooye aan wax kale laga faa'iideynin dagaalada dadkaasi dadkii hadda dhintay wax aan dembi ahayn lagama kororsan maalkii lagu bixiyaa waa dembi sadaqatuljaariya maaha waa sayi'atuljaariya meeshaasna cid laga xoraynayo iyo cid la odhanayo waa isdhiibtay ama qole heblaa gumowday ma jirto qolo walba gabadha iyadu guur malay ku haysaa arrintaa waxaan kaga baaqayaa nabadgelyo waxaan rabaa dadkaasi inay sidoodii ahaadaan aad bay arrintaasi noo xanuujinaysaa waxaan ugu baaqayaa dadka inay nabad ka shaqeeyaan wixii islaam ah oo kalena kala shaqeeyaan dadyowga ciddii haatan qolo wax la wadaana inay joojiso inaan arintaas dab lagu sii dhejin inaan la karkarin waxaan aad iyo aada ugu baaqayaa aniga waxaa la yidhaahaa ciise nuurgeedi magacayga waa sheegayaa arintaa in laga daayo fansas fansaska iyo cayda iyo dhaarta iyo isu jawaabidda sidii nabad lagu heli karo wax alla wixii wax garanayo islaama bilowgii sanadkan ayaa deegaanadan waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeya beelo soomaaliyeed oo wadadaga kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalada ka dhaca deegaanadan ayaana ah kuwo soo noqnoqda maamulka wilaayadda islaamiga galguduud ayaa kulan la qaatay beesha maxamuud heraab axmed duduuble oo ka mid ah beelaha wilaayada dega maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya kulankan oo u dhexeeyey waxgaradka beesha maxamuud hiraab iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mida wilaayadaas kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay sidii ay beeshu uga qayb qaadan lahayd halganka ka socda dalka ugu horreyn odayaasha beesha maxamuud hiraab ee ka qaybgalay kulanka ayaa ka warbixinaya qodobada ka soo baxay iyagoona ballan qaaday inay dhaqangelinayaan kulanka oo aynagala soo qayb galeen wilaayada gobolka annagoo ah beesha maxamuud hiraab waxaan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa oo aan ugu hambalyaynaynaa kulankaa qiimaha badan leh wilaayadu noogu timid ee lagaga hadlayay arrimo fara badan oo aad u qiimo badan oo ah dardargelinta jihaadka iyo arrimihiisa xagga tacliimaadka xagga bulshada iyo isku xirnaanta waxyaalahaas oo dhan looga hadlay aad baan ugu mahad celinaynaa wilaayada arrimahaas ay noo qabatay oo qiimaha badan leh annaguna insha allahu tacaala wixii talaya tusaalaha naloo soo jeediyey waanu qaadanay si niyad iyo wanaag iyo farxad ay ku dheehan tahay waanan aad baanan u qaban doonaa insha allahu tacaala waxaan maaragtay soo dhowayhaynaa insha allahu wax alla waxay noo yimid noola yimideen ayaan soo dhowayhaynaa waxaan soo dhowayhaynaa amniga ayaan soo dhowayhaynaa waxaan soo dhowayhaynaa jihaadka waxaan soo dhowayhaynaa waxbarashada soo dhowayhaynaa caafimaadka wax alla waxay noola yimideen ayaan soo dhowayhaynaa waana ku taag taageersannahay boqolkiiba boqol waxaan kaloo soo dhaweyhaynaa sidii aan iskaga dhici lahayna cadowga mushrikiinta iyo murtadiinta iyo gaalada maaragta een bahaysatay ama jinsi kastaba ha lahaadeen jinsi kale ha lahaadeen oo wadanka soomaaliya kusoo duulay sidaan iskaga dhici lahayn ayaan soo dhaweyhaynaa dhammaantanya een sidaas ayaan ballankan iyagu yahay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo sidoo kale kulanka ka hadlay ayaa beesha kula dardaarmay inay xoojiyaan qodobada ka soo baxay kulanka ciddii barnaamijkaasi ka hoolan oo maaragtay rabto in cadowga wadooyinka tusto codooyinka muslimiinta ka soo hogaamiso cidda rabto marka waa murtadiinta oo soomaaliya hadda maaragtay gaalada ay soo magacowday waxaa la rabaa nimankaasi makarooda iyo dhaqartooda in laga hortago ayaa loo baahan yahay in lala socdo awaamirta meesha ka baxday si guud in loo qaato in insha allahu tacaalaa waxbarashada iyo maaragtay goobaha masaajidda iyo maraakiista in la camiro insha allahu tacaalaa ayaan dardaarmaynaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin weyn ku leh halganka ka socda dalka ee looga soo horjeeda shisheeyaha iyo kuwa la shaqeeya dad badan oo itoobiyaan ah ayaa weli kusoo qulqulaya deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan kuwa oo dhibaatooyin hor leh horseeday iyadoo awalba horey gobolada somalilan ay ka taliso etoobiyaanku ay ugu soo qurqulayeen ayaa markii sannado ka hor dagaalka etoobiya uu bilowday waxa etoobiyaanka ay arrintaasi u noqotay fursad kale magaalada buurama ee gobolka awdal ayaa iminka waxay la circiiraysaa etoobiyaan tiro badan oo kirishtaan ah kuwa oo ka yimid dhanka etoobiya dadka deegaanka ayaa iminka qayladhaan af labadii ah yeeray waxa ay aqoon-yahanadu sheegayaan in loo baahan yahay in dhinac looga dhigo lagana qabto etoobiyaankan magaalada harqiyey dhallinyarada boorama oo saxaafadda la hadla waxa ay shaaca ka qaadeen in etoobiyaanku ay deegaanka ku hayaan dhibaato xagga diinta ah iyo mid caafimaad intaba dad ajaanib ah oo ka soo kactimay ama ka yimiday dalkan dariskana etoobiya dadkaasoo bulshada ku haya dhibaatooyin kala duwan se mid dhaqaale mid caafimaad mid dhaqan iyo mid diineed marka leegaba waxay hoosta ka xariiqeen in etoobiyaanku ay sabab u noqon karaan in boorama iyo nawaaxigeeda uu ku faafo cudurka aidiska waxaa taa inagaga sii daraan dhibaatooyin badan oo caafimaad oo intan ka waaweyn inay ma karaan sida xanuunada maxaan ku dhahdaa inagu marka soomaali la yidhahdo aan aadka uga ladanahay xanuunada sida h i v aidiska oo kale si fudud loo kala qaadi karo dadka noocana weliba dadkan dayacan oo kale ay bulshada gaarsiin karaan dhibka ugu weyn ayaa soo gaaraya masaajidda maadaama etoobiyaanka kirishtanka ah haddii roob yimaado ay masaajidka iska buuxinayaan si ay ugu okortaan aqoon-yahanadu waxa ay sheegayaan in etoobiyaanku maadaama ay gaalo yihiin ay yihiin dadaan anshax iyo asluub toona lahayn islamarkaana ay ku hor saxaroonayaan masaajidka ilinkiisa iyo weliba goobaha laga cunteeya intaba waxay ku hor saxaroonayaano ku dhaqmayaan oo waxay doonaan ku samaynayaan halkii dadku isugu yimanayeen wax ku cunayeen iyo dukaankii ay wax ka qaadanayeen sidoo kale masaajidda maalinta roob doo meel ay ka galaan ma haystaan waxay galeen xaloo kale marka lasoo qaato roobkii weynaayadaay mar allaala markuu roobkiisaa u tiixay iyagoo sugaya dadkii salaada kasoo baxay inay wax weydiistaan dee berenda ay istaagaan ma jiraan siday u dhannaayeen iyagoona diinta islaamka haysan qoyaankoogii dhibtoodii dhooqadoodii intiiba waxay la soo galeen maskiidka masaajidkaan tujiyo ayaan ku arkay weliba qaabkay u nool yihiin dhaqan xumada dee dumarkii oo qaawan oo ciidba iskugu jiraan oo ciyaal suuqii tuuga isugu imanayo inkastoo aqoon-yahanadani ay maamulka deegaanka ay baaq u direen haddana somalilan maamul ka jira waa mid u daacada etoobiyaanka rajo weyna lagama qabo inuu qaado tillaabooyin lid ku ah etoobiyaanka kirishtaanka ah halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga al furqaan hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen iska horimaad ka dhacay caasimadda waddanka gariega wararka ka imaanaya dalka gariigu waxa ay sheegayaan in gudaha dalka uu ka dhacay iska hor imaad geystay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac sida ay shaaciyeen madaxda dalkaasi iska horimaadka ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada atanes ee caasimadda waddanka gariiga kaa oo u dhexeeyey ciidamada booliiska iyo koox hubaysan waxaana halkaa dhimasho ee dhaawaca ku noqday saddex ruux kuwa oo midna qorbaxay labana ay dhaawacmeen warbaahinta dalka gariiga ayaa waxa ay tilmaantay in kooxaha hubaysan ay weerar ku soo qaadeen goob ganacsi oo ku taalla bartamaha magaalada atanes waxaana halkaasi ka dhacay israsaasayn dhex martay labada dhinaca wasiirka arrimaha gudaha ee gariiga waxa uu xaqiijinayaa in ciidamada booliiska iyo kooxo hubaysan oo uu ku sifeeyey dembiilayaal ay rasaas ku weydaarsadeen xaafadda la yidhahdo bateshiya ee magaalada atanes arrintaana ay sababtay dhimashada mid ka mid a raggii weerarka soo qaaday iyo dhaawaca laba askari oo booliis ah wasiirka ayaa intaa waxuu ku daray in labada askari ee dhaawacmay loo qaaday goob caafimaad si loogu daweeyo warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa